Iskuul Kaale Imra oo ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa qayb cusub oo online ah kusoo kordhiyay iskuulka si ardayda joogta meelaha kale ee ka fog magaalada Beledweyne ay uga faa'iidaystaan maadooyinka lagu dhigayo habka fogaan aragga ah ayaa waxaa ka mid ah kombiyuutarka Photoshopka iyo sidoo kaleeto video editing ka maamulaha iskuul Kaale Imra Shaafici Cabdulle Weheliye ayaa ka warbixiyay maadooyinka iskuulka lagu soo kordhiyay u shaqeynayay marka hore intoo si qofkii face to face in wax loo baro goobtii imaado maadooyin badanaa ka baxayay waxaan aragnay marka baahiyo ee, dhankii online-ka in ardaydii wax ugu baahan yihiin ama distance and learning-kii waxaan bilaabnay marka saddex koorso oo lagu baranayo online-ka ama distance and learning-ka saddexda koorso oo kala ah maadada kombiyuutarka ee photoshopka iyo sidoo kaleente video editing-ka saddexdaa koorso ayaa hadda si habsame loo socdo waxayna qaadanayaan ardayda tiimam ka kala duwan ayaa qaadata xilli hore ayaa la bilaabay baahiyo jirta dartood ayaana loo bilaabay markii aan aragnay in aaladaha inta badan ee, maanta wax laga daawado ama laga dhageysta dadka ay u heli karaan internetkooda si free ama si bilaashka ku wada heli karaan sidoo kaleenta dad mashquulsan oo ganacsiya leh ama sidoo kaleenta goobtiiba ka fog baahiyahaas jira dartood awgood haddana aan la soo xiriiray oo waxbarashadii u baahan bilaabay koorsooyinkan online-ka ah saddexda koorsaba way bilowdeen waxayna ku socdaan si habsami leh ama si nidaamsan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala hadduu ipi idmo in kuwo kaleentana xitaa aan u fikiri haynan aan kusoo darno insha allahu tacaala